galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa sabti bisha agoosto waa shan iyo labaatan sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somali com idaacadda waxaa wadajir idinkugu daadihinaya nuur xasan nuur nuur bukhaari iyo anigoo ah jaamac buula jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah dami baarista soomaaliya oo sheegtay inay qabatay xubno ka tirsan booliska oo looga shakisan yahay musuq maasuq
waxaa ku xihan xabsiga dhexe ee dalka labaatan iyo siddeed xubnood oo ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliyeed oo isugu jira saraakiil iyo ciidan kuwaasoo dhammaantood u xihan yacnii falal isugu jira musuq maasuq iyo
waxaa kale oo aad maqli doontaan ururka onlf oo ka hadlay doorashada madaxweynaha cusub ee deegaanka soomaalida
kulan qiimo badan baa wafdiga jabhadda iyo madaxweynaha mustafe cumar dhex maray kulankaana si aad u qiimo badan buu u dhacay isafgarad weynna wuu dhex maray rajo badanna waxaan ka qabnaa hadafkii jabhadda ee ahaa in dadka soomaaliyeed la mideeyo jabhad iyo shacab iyo maamul midaysan in la helo oo soomaaliyeed
barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
waa berigii saaka ayaa iska horimaad hubaysan waxa uu ka bilowday deegaanka daynunai oo soddon kilomitir u jirta magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay wuxuu dagaalku dhex maray ciidamada maamulka koonfur galbeed iyo dowladda oo isbahaysanaya iyo maleeshiyaadka al-shabaab oo dhinac ah tirada ku dhintay dagaalka ayaa ka badan toban ruux labada dhinac sidaa ay xaqiijiyeen goobjoogayaal deegaanka daynunai ku sugan muddooyinkii ugu dambeeyey kooxda al-shabaab ayaa weeraro kadisa ku soo qaadayay deegaano ka tirsan koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan fariisamaha ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin deegaanadaasi ciidamada ammaanka somalilan ayaa magaalada hargeysa ku xiray cabdiqani yaasiin maxamed oo la sheegay inuu yahay xogeeyaha gaarka ah ee ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed cabdiqani yaasiin maxamed ayaa habeen hore ciidamadu ay ka xireen goor habeennimo ah guriga uu ka deganaa magaalada hargeysa hay-adaha ay khusayso ayaanan arrinkani ka hadlin hase yeeshee ehelada cabdiqani yaasiin maxamed ayaa v o edu u sheegay in ciddii ay khusaysay ee ay iska arkeen ay u sheegeen inay baaris ku socoto islamarkaana natiijada baaristaasi la sugayo ma sheegin rasmiyan waxa uu ku eedeysan yahay ehelada cabdiqani yaasiin maxamed ayaa ka gaabsaday in ay faahfaahin intaasi ka badan ay wakhtigani ka bixiyaan xarigga cabdiqani
ugu yaraan laba qof ayaa dhintay afar kalena dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii uu qof naftii hore ah aroornimadii hore ee maanta isku qarxiyey magaalada jalaalabad ee waqooyi bari dalka ka afghanistan qaraxa ayaa ka dhacay eegaarka xafiiska guddiga doorashada gobolka jalaalabad xilligaas oo bannaanka xafiiska ay dhoobnaayeen dad badan oo ku mudaharaadayay go-aan ay guddigani doorashooyinka soo socda uga reebeen mid ka mid a musharaxiinta oo lagu eedeeyey inuu xiriir la leeyahay kooxaha argixisada agaasimaha waaxda caafimaadka najiib kamawaal iyo afhayeenka guddoomiyaha gobolka nangaar atullah khoyani ayaa labaduba xaqiijiyey dhimashada labada qof ee lagu dilay qaraxa ma jirta cid ilaa iyo hadda sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi hase yeeshee maleeshiyaadka xiriirka la leh kooxda daacish ayaa inta badan qaraxyo ka geysta gobolka waqooyi ee dalka afghanistan dalka afghanistan ayaa waxaa bishii oktoobar ee soo socota ka dhici doona doorashooyinka baarlamaanka iyo kuwa dowladda hoose kuuriyada koofureed ayaa nasiib darro ku tilmaamtay go-aankii uu madaxweyne trump uu ku baajiyey safar uu xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka mark bombeyo uu ku tegi lahaa kuuriyada waqooyi bayaan maanta oo sabti ah ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda kuuriyada koofureed ayaa lagu sheegay inay muhiim tahay in isbahaysuga ay sii wadaan wadahadallada ujeedkeedu yahay sidii pyongyang ay u burburin lahayd hubkeeda nucleerka hadalkan ayaa yimid saacado kadib markii uu madaxweyne trump uu ku amray wasiirkiisa arrimaha dibadda in uu dib u dhigo socdaal uu ku tegi lahaa magaalada pyongyang ee caasimada kuuriyada waqooyi sababo la xidhiidha madaxweyne trump oo u arka in aanan horumar badan laga gaarin wadahadallada hubka dhigista kuuriyada waqooyi trump waxaa kale oo uu cambaareeyey shiinaha oo uu ku sheegay in ay ka gaabisay dadaalkeedii diblomaasiyadeed ee arrimaha burburinta hubka nucleerka kuuriyada waqooyi kuuriyada koofureed waxa ay sheegtay in wasiirka arrimaha dibadda kan kun hawa ay khadka telefoonka kula hadashay xakayaha arrimaha dibadda maraykanka mark bombeo waxa ay labaduba ballan qaadeen in ay sii xoojin doonaan wadahadallada arrimaha kuuriyada waqooyi
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba halka aad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington laanta dabibaarista booliska soomaaliya ayaa sheegtay inay xabsiga dhigtay ilaa iyo siddeed iyo labaatan xubnood oo ka tirsan booliska soomaaliya kuwaasi oo loo haysto eedeymo isugu jira amar diido iyo musuq maasuq warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray xasan kaafi qoyste ciidamo boolisa oo ay tiradoodu gaarayso siddeed iyo labaatan xubnood oo isugu jira saraakiil saraakiil xigeen iyo dabley ayaa xabsiga dhexe loogu xiray sababo la xiriira musuq maasuq iyo wax isdabamarin sida uu tilmaamayo taliya ku-xigeenka laanta dabibaarista ciidanka booliska soomaaliyeed ee c i d jenaraal bishaar abshir geedi oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho waxaa ku xiran xabsiga dhexe ee dalka labaatan iyo sideed xubnood oo ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliyeed oo isugu jira saraakiil iyo ciidan kuwaasoo dhammaantood u xiran yacnii falal isugu jira musuq maasuq iyo amar diido habac ku keentay habsimo socodka ciidanka booliiska qaybo ka mid ah sidaasoo kaleeto waxaan rabnaa oo kale inaan idinla wadaagno qaar kale oo ka mida ciidanka boluiskana waxay ku jiraan fadhiyada ama xabsiyada kaleeto oo ciidanka boluiska waxayna waxayna ku socota baaris markii baaristoodu ay dhammaatana ciddii la mid noqota ciidanka booliiska ee xabsiga dhexa jira inay kuwaas maaragtay ay runtii ay daris la noqdaan ciddii falalka lagu soo eedeeyey yacni lagu waayena waxay dib ugu noqon doontaa shaqadeeda jenaraal bishaar abshir geedi ayaa sidoo kale sheegay inay jiraan ciidamo ka tirsan booliska soomaaliyeed oo caadaystay inay waddooyinka magaalada muqdisho shacabka uga qaadaan lacago sharci darro ah kuwaasoo uu xusay inay qaarkood soo qabteen iyagoo falal caynkaasa ku guda jira waxaana uu dhanka kale qaybaha bulshada uga digay inay joojiyaan lacagaha aan munaasabka ahayn ee howlfududaynta loo yaqaano ee ay ciidamada siinayaan cid dambe oo laga yeelayo lacag sharci darraa inay ku qaado magaalada muqdisho gudaheeda iyo guud ahaan goobaha sida sharci darrada ciidamada qalabka sida ay shacabka uga qaadaan lacagta baada oon sharciga ahayn cid dambe oo laga aqbalayo oo loogu dulqaadanayaan lama arko arrintaas waa ka digaynaa kuwana asbuucaanaan ku soo qabannay kuwo kaletana waa daba soconnaa waxaan leenaha arrintaa laga fogaado cid loogu dulqaadanayo in hubka iyo qalabka iyo muuqaalka ciidamada sharafta leh ee qalabka sida in mid liita oo caqliga ka daboolan oo dhaawaca u geerisanaya ciidamada qalabka sida iyo shacabka soomaliya midna aan gara karin inuu annaga inta dhibaatadaas dhexdeenna ka sameeya haddana magaceenna asagoo sita oo nagu dhex dhuunto cid loogu dul qaadanaya ma jirto shacabka waxaan ka codsanaynaa ayagana adinka laftirkiinna waxaan dareemaynaa inaad musuq maasuqa ka qayb qaadataan oo adinka qof markii la soo xiro eedaysanaa inaad isku daydaan inaad inta ka daba timaadaan aad aad yacni ka shaqaysaan inaad ku raadisaan inaad lacag iyo ku bixisaan wax isdabamarin si sharcigu uusan u shaqayn shacabka soomaaliyeedna waxaan leenaha arrintaas adinka laftarkiina waa inkaga digayna taliye ku-xigeenka laanta dabibaarista ciidanka booliska ayaa guud ahaan taliyayaasha saldhigyada booliska gobolka banaadir ku adkeeyey inay ka waantoobaan arrimaha la xiriira isdabamarinta kiis dacwadeedyada soo gaara kuwaasoo ay madmadow badani ku jiraan marka ay u gudbinayaan garsoorka arrintaasoo uu sheegay inay shaki badan abuurayso taliyaha saldhigga degmada booliiska ee degmadaas taliyaha ka ah waxaad u taagan tahay xeerlaaliye adigaa xeerlaalinta mas-uul uga ah yacni baarista galkii adiga aad yacni xafiiska aada joogto aada ku soo qurxin weyso oo khaladaad iyo wax isdabamarin iyo corruption ay soo dhex galaan markii galkaas loo gudbiya garsoorka cid kasta oo loo geysaa masixi karto waxaan leeyahay baaro kasta wuxuu mas-uul ka yahay xeerlaaliyaha yacni ama qaranka ama xeerlaaliyaha ciidamada qalabka sidaas awgeed gal dacwadeedyada aada samaynaysaan ha laga ilaaliyo wax isdabamarinta iyo musuq maasuqa si ay ugu fududaato cadaaladda iyo garsoorka in shaqadaas ay si habsamilo ayaguna u gutaan meeshaasna laftirkeeda waxaan ka dareemaynaa waxyaalaha aan ka digayna wax ka mid a ugu dambayntii taliye ku-xigeenka laanta dembibaarista ee ciidanka booliska bishaar abshir geedi ayaa hoosta ka xariiqay inay jiraan askar ka tirsan ciidanka booliska oo la maqan qalab ciidan oo isugu jira hub iyo agabyada kale ee uu boolisku ka howlgalo kuwaasoo uu u soo jeediyey baaq ku aadan in hub kasta oo ku jira gacmahooda ay dib ugu soo celiyaan talisyada laga xukumo xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
ururka o n l f ayaa sheegay in xubno ka tirsanay ay magaalada adis ababa ay kula kulmeen madaxweynaha cusub ee maamulka soomaalida mustafa maxamed cumar ururka o n l f ayaa sheegay in shalay ay si buuxda ay ula shaqaynayaan madaxweynaha cusub waxayse ka digeen faragelin dowladda dhexe ee etoobiya ay ku sameyso arrimaha gobolka haruun macruuf ayaa arrintan ka wareystay afhayeenka o n l f cadaani hirmooge oo ku sugan magaalada adis ababa mofkay waxaanu aragnaa nin dhallinyara oo hay-ada caalamiga ka soo shaqeeyey oo aqoon-yahana oo wadaniyada aaminsan oo waxyaabo badan oo muhiima ay onlaf ka midaysan yihiin maxaa ka mid a waxyaabaad ka midaysan tihiin midnimada dadka soomaaliyeed midnimada dhulkooda maslaxadooda xuquuqda muxuu ahaaye dadka soomaaliyeed iyo danahooda taariikhda dadka soomaaliyeed waxyaaba badan baan ka midaysanna weli kulan ma idin dhex maray
maanta kulan baana dhex maray haa bal ii faahfaahay kulankaas kulan qiimo badan baa wafdiga jabhadda iyo madaxweyne ku-xigeenka ama madaxweynaha acting madaxweynaha hadda gobolka mustafa cumar dhex maray kulankaana si aada u qiimo badan buu u dhacay isafgarad weynna wuu dhex maray rajo badanna waxaan ka qabnaa hadafkii jabhadda ee ahaa in dadka soomaaliyeed la mideeyo jabhad iyo shacab iyo maamul midaysan in la helo oo soomaaliyeed meel weyn baa laisla gaadhay yaa joogay kulanka labada dhinac dhinaciina iyo dhinacooda waxaa joogay dhanka maamulka waxaa joogay mustafa cumar dhanka jabhaddana waxaa joogay saddex mas-uul oo wafdiga jabhadda ka mid ah oo guddoomiyaha wafdiga xuseen maxamed nuur xubin golo dhexa iyo sarkaal ka mid a hogaanka arrimaha abaabulka iyo jaaliyadaha ee jabhadda wadaniya xoreynta hogaadeeniya si aada u qoto dheera waa la isu fahmay waa gartay bal waxaad wax yar sharaxdaa sidii horey loogu socon lahaa iyo waxa aad ka wada hadasheen hadday noqon lahayd nabadeynta dhulka hadday noqon lahayd sukeenista dadka hadday noqon lahayd dee sidii dadka loogu talin lahaa oo maaragtay loo hogaamin lahaa waxaan isku afgarannay kow in dadka soomaaliyeed la mideeyo oo qorshaha jabadda ahaa waxaan isku afgarannay in maamulka iyo shacabku gacmaha isqabsadaan shacabka iyo jabhaddu gacmaha isqabsadaan maamulka iyo jabhaddu gacmaha isqabsadaan inaan nabad ku xalino khilaafaadka dadka soomaalida iyo oromada dhex yaalla in saddexdaa dhardhaar oo midaysan shacabka jabhadda iyo maamulka oo midaysan ay xuquuqda dadka soomaaliyeed si wada jir ah u raadiyaan u difaacaan u midaysnaadaan oo looga wada tashado loo wada ilaaliyo laysku tiirsanaado soomaali dambe oo aflaaqa leh inaan la helin faragelin dambe ayna dhicin kala qaybsanaan dambe ayna dhicin takoorid iyo xadgudub uusan dhicin wadajir iyo midnimo iyo soomaalinimo iyo muxuu ahaayey isku duubni iyo sinaan inay dadka soomaaliyeed u timaado si weyn baa laysugu afgartay idinka iyo dowladda federaalka arrimihiinnii ma dhammaadeen wadahadal ma gasheen xaggay dhinacaas wax marayaan annaga iyo dowladda waxaa socday wadahadallo gogoldhiga oo gogol xaar u ah wadahadal weyn inu dhaco inaan wafdiga wuxuu yimid inaan kalsooni abuuro inaan wadahadallo bilow abuuro inaan gobolka uusan qalaaqal ama qalalaase ka dhicin gacanka hadal keena in xaaladda muxuu ahaaye la kontaroolo oo ayna gacanta ka bixin kadibna wadahadal qiimo badan oo oo jabhadda iyo dhex mara dowladda dhexe u dhaco maamulka muxuu ahaaye soomaalida ogaadeen iyo cusub iyo jabhaddana arrinta wadahadalka way iskaga afkarteen dowladda dhexena wixii isbuuc ka dambeeya inay u diyaar garowdaan ku wadnaa inay isbuuc wixii ka dambeeya ay bilaabayaan ayuu goboldhigu heerku gaaray noo sheegaya hadda marka maxaa saldhig u noqon doona wadahadalaas ma in maamulkan jira soomaalida la dhiso la adkeeyo la taageero mise qadiyad kale ayaad kala hadlaysaan maamulka arrimihiisa ay jabadu ay ka hadlayso maamulka inuu xor u ahaado howlihiisa oo madax banaanaado aan la faragelinin laakiin jabhadda faylkeeda wadahadalku waa kii awalba ay qabtay oo ay katalintu ka mid tahay oo qodobo badan oo siyaasiga iyo amniga iyo muxuu ahay xuquuqda dadka saameynaya oo diyaarsan baa jira muddo dheer buu wadahadalka noo soo socday dowladda etoobiya marar badan baa laysku mari waayey hadda waxaan rajo qabnaa inay ay wax dhaqaaqaan marka wadahadalka jabhadu halka halkiiu awal daaraa buu daaran yahay bal waxaan rabay inaan ku siiyo su-aasha ugu dambeysa oo ah urko enlefoo labaatan sano ka badan la dagaalamayey etoobiya maanta aad wafdi ka tirsan oo enlef uu ku sugan yahay magaalada aadisababa isbedelu ka dhacay gobolkii soomaalida bal inaad qiimeyso adoo cadaan iyo maanta aadisababa joog inaad qiimeyso xaalada iyo isbedelada dhacay waxaad ku qiimeyn lahayd inaan fursaddaa ku siiyaan rabay aad u mahadsan tahay bismillah waxaan u arkaa in waa markii koobaad ay etoobiya hogaankeeda qabto dad ka duwan dadkii hore ee taqliidi ahaan ama taarikh ahaan qaban jiray dad aan wax isu nahay oo kushitigabaa qabtay waxaan is leenahay isbedelkan ka dhacay maamulka etoobiya tallaabooyinka uu qaaday oo qodobo badan oo positive ama togan ay ku jiraan in la hubiyo wadahadalkii etoobiya iyo iyo soomaalida dhex socon jiray ee horey u socon waayi jiray inuu dhaqaaqayo dadka soomaaliyeed maanta inay fursad u haystaan inay midoobaan iyaga jabhadda iyo maamulka iyo shacabka oo gacmaha haysaystana xuquuqda si wada jira u raadin karaan waxaan is leenahay isfaham darradii dhex mari jirtay iyo wadahadaladii horsocod kala'aa ee talisyadii hore etoobiya iyo hababkii ay ula dhaqmi jireen dadka soomaalida inay wax iska bedelaan marka waxaan is leenahay wadahadalku inay dhaqaaqaan waftiga jabhadduna mar dhow booqashu ku mari doonaa dalka inta aan booqashada ku jirina wadahadalkii weynaabaa bilaabmahaya oo wufuud kaleoo jabhadda iyo dowladda dhexe dhex mari doona siduu qorshuu yahay marka waxaan is leeyahay fursad la hubin karo fursad waxay u tahay dadka soomaaliyeed inay midoobaan maamulkooda iyo shacabkooda iyo jabhadooda oo gacmaha is haysta inay maanta wadahadalka onalef iyo dowladda dhexe etoobiya bilaabmahayo wejigan cusub ee etoobiya gashay oo ay ku baaq ay ku celcelinayso inay dimuqraadiyad iyo rabitaanka shacbiga tixgelinayso inay fursad tahay la hubin karo dhanka dadka soomaalida in la mideeyo oo xoogooda laisu geeyo oo danahooda la difaaco waa fursad furan oo bilaabatay dhankaa inay wadahadal wax tara oo midho ka soo baxa dhex mara dowladda etoobiyana labada isbuuc ay nagu soo socdo ayay kala caddaanaysaa rajana waan ka qabnaa wafdiga inagu markuu qiimeeyey inay arrintaasi muxuu ahay ay bilaabmayso maamulka gobolka iyo shacbi weynahana waan ka midaysannahay marka war jiraaba xakaar u imanaya maalin dhow jawxa waxay saxaafadda iyo idinka idinla wadaagi doontaa wadahadaladii masiiriga ahaa iyo meesha ay marayaan
afhayeenka ururka o n l f cadaani hirmooge oo isaga ku sugan magaalada adis ababa khadka telefoonka ugu waramay haaruun macruuf oo washington jooga dhegeystayaal haatanna kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka haddii aynu ku horreyno dhegaystayaal magaalada garbahar ee gobolka gedo waxaa ka dhacay toddobaadkan dibadbaxyo rabshado watay oo sabay in lagu waxyeeleeyo wasiirka iskaashiga maamulkaasi jubbaland aadan owxirsi aadan owxirsi ayaa lafahantiisa v o a la hadlay waxaa keenay dibadbaxaasi kana hadlay dhibaatada dakharka ee lasoo gaarsiiyey waxaa meesha ka dhacay rabsho yar ayaa ka dhacday shalay ayaanu nimid aniga iyo wasiir kale markii aan quraacanay oo wax yar aan joognay waxaa la inoo sheegay magaalada inay koox isku abaabulayso maamulka jubbaland diidan oo mudaharaadyo sameynaysa aniga marka mudaharaad siimay aan u qaatay dhib male baan idhi banaanka aan u baxay dadkii baan u yeeray markay iisoo dhawaadeen microfonkiina la ii dhiibay oo aan doonayo dee waanu maqalay inaad kacsan tihiin waxaad ka caabanaysaanna waanu maqalay guddi soo dirsada aanu kala hadalla waxaad ka cabanaysaan inaan dhaho aan tamcay oo aan hadalkii bilaabay ayaa meel dheer waxaa caruur yar yar oo mudaharaadka darfihiisa taagneed qaar ka mid ah waxay kasoo tuureen dhagax dhagaxii baa aniga igu dhacay meeshan timaha iyo ay iska galaan oogada kale wax weynna ma ahayn arrintii markay dhacdayna ilaaladaydii waa ay weerarxeen anigana gudaha isoo geliyeen xabadayna fureen mar kale nasiib wanaag kor bay u fureen waxay ahaayeen kuwa tababaran dadkii halkaasay ku kala tageen oo ku kala carareen wasiirka iskaashiga maamulkaasi jubbaland aadan owxirsi dowladda soomaaliya ayaa dhowaan heshiis la saxiixatay shirkad laga leeyahay dalka mareykanka oo ka mid a kuwa u ololeeya danaha gaarka ah ee waddamada shisheeye shirkaddana lagu magacaabo sanaron policy group ayaa dowladda soomaaliya ay siin doontaa lacag dhan boqol kun oo dollar bishii waxaana ay diiradda saari doontaa in soomaaliya laga saaro dalalka lagu soo rogay in dadka ka soo jeeda soomaaliya aysan soo geli karin maraykanka safiirka soomaaliya ee qaramada midoobay abuukar daahir cismaan abuukar baale ayaa v o a arrimahani faahfaahin ka siiyey heshiiskan wuxuu bilowday kowdii bishii agosto heshiiska wuxuuna ka kooban yahay afar qodoba ugu waaweyn soomaaliya dowladda ay ku jirto lix ah waa tii lagu soo diray cunqabateynta dhanka socdaalka marka inan nagala shaqeeyaan sidii soomaaliya looga saari lahaa cunqabateyntaas taasoo u fududaynaysa dad badan oo soomaali oo degan dalka maraykanka siday ula midoobi lahaayeen caruurtooda waalidkooda iyo xaasaskoodii sidaad ka warqabno dhammaanteen waxaa jiro dad badan oo qaxooti oo daadsan adduunka afartii saddex caaladood tan labaad oo aan ujeedada u weyn oo ka lahayn waxay ahayd sidii soomaaliya dowladda maraykanka uga kaalmeyn lahayd dib u dhiskii ciidankii qalabka sida ee soomaalida midda saddexaadna waa sidaa la socotay dowladda waxay xoog saartay aan wada shaqayn fiican ula yan lahayn bangiga adduunka iyo i m f-ta oo daymihii lagu galay magaca soomaalida ina laga cafiyo si ay soomaaliya u noqoto dowlad markaa maalgashi ku samayn karto kaabayaasha dhaqaalaha wadana qodobka afraadna waa sidii caadiga in inaan aan xoojino xiriirka labada waddan ka dhexeeya oo ay shirkadaas ka shaqaysa sidii labada waddan ay u yeelan lahayn xiriir diblomaasi ahoo equal ahoo isqadarin leh kaasi waxa uu ahaa abuukar daahir cismaan abuukar baale oo ah safiirka soomaaliya ee qaramada midoobay madaxweynaha cusub ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya mustafe maxamed cumar cagjar ayaa v o a u sheegay in la bedeli doono calanka dowlad deegaanka islamar ahaantaasina lasoo celin doono calankii hore ee ay ka muuqatay astaanta soomaaliya cagjar waxa uu sidoo kale sheegay in uu soo dhisi doono dowlad aan dad gaara u eexanin ayna ka muuqan doonaan dhammaan qabaa'ilada diga ismaamulka soomaalida etoobiya danjiraha maraykanka ee soomaaliya donald yamamoto ayaa waxa uu sheegay in xal ciidan aan lagu xallin karin dhibaatada soomaaliya dhinaca amniga ka taagan tahay waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in wada shaqayna yeeshaan maamul goboleedyada iyo dowladda federaaliga ee soomaaliya si markaasi dhibaatada soomaaliya ka jirta looga buuxo aynu kusoo laabana dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sida aad barnaamijka aad ku maqasheen danjiraha maraykanka ay usoo magacodeen soomaaliya donald yamamoto ayaa waxa uu toddobaadkan sheegay in si dhibaatada soomaaliya looga baxo ay tahay in ay wada shaqayn yeeshaan dowladda federaaliga ee soomaaliya iyo xubnaha dowlad goboleedyada waxa uu tilmaamay in xalka soomaaliya aanu ku jirin mid ciidan oo keliya haddaba arrimahan sidee loo fasirin karaya maxaase la gudboon dowladda federaaliga ee soomaaliya iyo dowlad goboleedyada si dhibaatada waddanka ka jirta looga baxo qodobadaas iyo arrimo kale waxay la qaadaa dhigaya maxamed xadur nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada kuna dhaqan magaalada muqdisho
runtii waxaan shaki ku jirin adduunyadana caamka ah in ay adag tahay in yani awood ama ama hab ciidan lagu xaliyo wadan problem ka jira sida soomaaliya o kaleta mana jirtaan dhigi karaa dee wadan yani awood military bilkuliyan lagu wada xaliyey hadalkaasna wuxuu u muuqdaa yani in aysan dhaweyn fududeynna in yani awood wax walba lagu gaari karo Waa tahay.
Marka, midaasu dabagelaya waa yahay waxaa jirtay in marar badan khilaafaad uu ka dhex jiray dowladda federaaliga ee soomaaliya iyo eh, dowlad goboleedyada marar badanna ay wada hadleen laakiin haddana khilaafaadku uu soo laalaabanayay waxyaabaha uu soo jeeda donald yamot waxaa ka mid ah in wada shaqayn ay dhex marto dhinacyada bal arrintaa ka waran si dhibaatada looga baxo Ah, soomaaliya dowlad dhexe iyo dowlad goboleedyo ayaa ka jira sida xaqiiqada ah Eh, dabcan sida muuqatana dowladda dhexe eh, xooggeeda waxay iskugu keentay magaalada muqdisho ay kontorosha maamul goboleedyadana waa budo goni tuuman bay sida soomaalida u arkaysan yihiin oo qolo walba ayagana meeshay joogta unbay yani sida ay ay u arkaan ay u maamulaan meeshaas waxaa laga dareemayaa in aysan jirin xiriir iyo wada shaqayn rasmi ah oo ka wada dhexayso inkastoo marar badan ay ku celceliyeen oo sheegeen in yani ay yihiin dad midaysan oo wada shaqaynayo haddana wada shaqaynta saxda aysan meesha ka imaan marka inta eh, la kala taagtaagan yahay oo qolo walba horteeda u socoto ama lis eedeynayo ama xurgo siyaasadeed ama mid yani eh, dhaqaale ay jirto way adag tahay in yani eh, ujeedka laleeyahay iyo halka la higsanayo la gaaro ama taas haddii eh, eh, eh, la helana eh, waxaa shaki ku jira in yani eh, si buuxdo yani eh, soomaaliya eh, looga soo matabixin karo dhibaatada ay hadda eh, eh, eh, dhexda uga jirto waa tahay maxamed aad baad umahadsan tahay adiga mudana kaasi waxa uu ahaa maxamed xadar nuure maxamuud oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayuuna marti ugu ahaa intaas ayaan kusoo gebgabaynayaa barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka tan iyo kulinta dambe saaxiibadan dhegaysanaya nabadgelyo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo noo soo diyaariyey dhacdooyinka toddobaadka islamarkaana nala socodsiinayay madaxweynaha kenya uhuru kenyatta ayaa ku soo jeeda dalkan maraykanka oo booqasho ku imaanaya isagoo la kulmi doona madaxweyne donald trump warbixintan waxaa inoo soo diray yaasiin ciise warleere madaxweynaha waddanka kenya uhuru kenyatta iyo wafdi lixaadle uu hogaaminaya ayaa maanta u ambabaxay magaalada washington d c xarunta waddankaasi maraykanka isagoo la filayo maalinta isliinta ee soo socota inuu kulan la yeesho madaxweynaha dhiggiisa ee donald trump kulankaasi waxaa barbar socon doona kulan gaar ah oo la xidhiira amniga gobolka iyo sidii markaasi baayac mushtarka labada dhinac ay isaga kaashan lahaayeen sida safaaradda maraykanku ay ku leedahay washington ay xaqiijisay waxyaabaha kale sida gaarka ah ay uga wada hadlayaan madaxweyne kenyatta iyo donald trump ayaa waxaa ka mid a xiriirka labada wadan iyo sidii markaasi loo hinqin lahaa dimuqraadiyadda iyo danaha ay wadaagaan labada wadan booqashadan ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo wasaaradda maaliyadda ee waddanka kenya ay tixgelinayso saddex boqol oo bilyan oo shilinka kenya oo amaaha dowladda maraykanku ay kaga qayb qaadanayso mashaariicda dhismaha iyo weliba lixda ee waddooyinka isku xira mombasa iyo nairobi taasi oo suurtagal ka dhigaysa inay ka jawaabto su-aalaha mustaqbalka soo socda arrimaha dhinaca horumarka labada dhinaca iska weydiinayaan kenyatta oo aqalka cad isagu booqday markii ugu horreysay labada kun iyo afar iyo tobankii bishii agost kulankii weynaa ee hogaamiyaasha qaaradda afrika ee uu ku casuumay madaxweynihii ka horreeyey donald trump ee barack obama markaasi oo arrimo badan oo gobolka ku saabsan iyo sidii iskaashiga loo sii horumarin lahaa ay ka wada hadleen wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka kenya monica juma iyo weliba xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha baayac mushtarka iyo xiriirka caalamiga chris kiptoy ayaa sheegay in ay ka qaybgeli doonaan kulankaasi oo ku wehelin doono danjiraha dowladda maraykanka u fadhiya washington robinson gidai waxaana lagu dhawaaqay martiqaadkaasi lixdii bisha agosto sida waaxda warfaafinta u qaabilsan madaxtooyadu ay maanta shaaca ka qaaday yaasiin ciise wardheere v o a nairobi
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere dhegeystayaal halka aad kala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatanna barnaamijkii hambalyada iyo salaamaha waxaa inoo soo jeedinaya soona diyaariyey ibraahim xasan daandurey iyo nuur xasan nuur nuur bukhaari
ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waa tahay dhambaalka ugu horreeya nuur haddii aan qaato waxa uu noogu yimid xabiibo xaaji aadan iyo daahiro maxamed gurey iyo cabdifataax sheekh cabdi iyo cabdirasaaq sheekh cabdi iyo axmed sheekh cabdi sidow xaaji ibraahim iyo maxamed nuur xaaji ibraahim xuseen xaaji ibraahim iyo daahir xaaji ibraahim oo ku magac dheer daahir gabow iyo rashiid ronow mursal iyo maxamed kuule iyo cadow mursal iyo mansuur iyo kamaal cabdirasaaq geesdheere dhammaanna waxa ay tani dhalasho oo farxad leh ay u dirayaan mukhtaar xaaji ibraahim iyo aamino sheekh cabdi oo gabar ay ugu dhalatay gobolka baay daandurey oo dhambaalka ugu horreeya dhankayga waxaa diraya dadka kale ah axmed cabdi shire cabdirasaaq macalin jaamac maamo warsan ibraahim iyo aaba bashiir oo muuse iyo dhammaan reer ow muuse iyo dhammaan reer ibraahim maxamed macalin cabdisalaan cabdixafiid macalin iyo dhammaan reer macalin cabdisalaan xabse sheekh axmed khaliif iyo cabdiqani ciise nuux iyo dawaaf macalin jaamac dhammaan dadkan oo kala jooga baa layidhi daafaha caalamka waxay halkan hambalyo aroos ay hawada u marinayaan boqorka iyo boqoradiisa cabdilaahi bashiir oo muuse iyo marwadiisa qaaliga ah baa layidhi felix saciid xaaji axmed oo arooskooda uu ka dhacay deegaanka towfiiq ee gobolka mudug ducaduna waa xaggiina baa layidhi noqda kuwii isku waara ee ubad khayr qaba kala hela aamiin waa tahay nuur heesta ugu horraysa ee dhegaystayaasheen aan u soo qabanayno waa oday ka sheekeey waxaa ku luqaynaya maxamed muuge iyo xalimo khaliif magool dhegaysi wacan
haduway ku kala lumo bilaydahw loga ogeya arrinkin dhammaadiyo markuu joogay dilkii maxakinarrinkin dhammaadiyo markuu joogay dilkii maxakinooday haytaa iskailow haddaan erigid kugu yidhi labuur si wada jecel iifka kumango haytaa iskailow haddaan erigid kugu yidhi labuur si wada jecel ifka kumango wayman ayaan kaloo ifka intaan ku noolnay laynu aroosiy wayman ayaan kaloo ifka intaan ku noolnay laynu aroosiye anigu asaga keli kaastaystay anigu asaga keli kaastaystay ayna rooriday noqon aminta kulaydhiya jecel ifka kuma haytaaskiilu haddaaniri gefkugu yidhi laabuursi wada jecel ifka kumango ayaan kaloo ifka intaan ku noolnay ilaahaynu ayaan kaloo ifka intaan ku noolnay ilaahaynu aroosiyo aniguba asaga keligaas haystay aniguwaasaga keligaas haystay
waa tahay waxaan filayaa inaad ka wada hesheen heestaasi macaan ay ku luuqeynayeen xaliimo khaliif magool iyo maxamed mooge haatanna aan dib ugu laabanno dhambaaladii aad inoo soo dirteen dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray ayayo ashkiro rooble iyo sareedo shiikhdoon zahro shiikhdoon seynab shiikhdoon raxmo shiikhdoon mahad shiikhdoon cusmaan shiikhdoon axmed shiikhdoon iyo mahad maxamed aadan cali nuur maxamed aadan xasan maxamed aadan maxamuud maxamed aadan cabdinuur maxamed aadan axmed maxamed aadan cabdulaahi maxamed aadan xaliimo maxamed aadan maryan maxamed aadan istaahil maxamed aadan yasmiin xuseen maxamuud caaisha xuseen maxamuud iyo ugu dambaysta anas xuseen maxamuud dhammaan dadkaasi waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda qaarkood waxayna jecel yihiin inay hambali u diraan ilyaas axmed nuur iyo hooyo deeqo maxamed aadan oo gabar ay ugu dhalatay bay yidhaahdeen magaalada muqdisho gaar ahaana degmada howlwadaag gabadhaasna waxaa loo bixiyey caaisha waxayna leeyihiin soo barbaar noqo tii waalidkeed dadkeeda iyo dalkeeda iyo dinteeda manfacda aamin ayaan leenahay dhankayga waxaan hayaa dhambaal lasho waxaana dirayaa dadka kale ah xabiibe xaaji aadan iyo daahiro maxamed gurey cabdifataax sheekh cabdi cabdirasaaq sheekh cabdi axmed sheekh cabdi sidoo xaaji ibraahim iyo maxamed nuur xaaji ibraahim xuseen xaaji ibraahim daahir xaaji ibraahim daahir gaabow iyo rashiid roono mursal mansuur iyo kamaal cabdirasaaq gees dheere dhammaan dadkani waxa ay tahniyad dhalasho oo farxad leh ay hawada u marinayaan mukhtaar xaaji ibraahim iyo aamine sheekh cabdi oo ay gabari ugu dhalatay gobolka baay gaar ahaan baa la yiri korambood waxaana loo bixiyey gabadha riyaaq mukhtaar xaaji ibraahim riyaaq adeer noqotii dalkeeda iyo diinteeda iyo dadkeedaba anfacda aamiin kaalimihii heesaha daandurey adiga ayaan kuu daynayaa heesta nuur waxaan dhegeystayaasha u ciyaari doonaa heesta shamis iyo fanaanka cabdulqaadir jubba
waa tahay heestii shamis iyo codkii cabduqaadir jubba ayaan intaas kaga gudbaynaa dhankii dhambaalada ayaan dib ugu noqonaynaa nasrudiin xikam sheekh cabdiraxmaan iyo abti maxamuud macalin aadan iyo caqiil bayaadir sheekh cabdiraxmaan iyo hooyo faadumo macalin aadan iyo hooyo xakiima macalin aadan iyo aabe xasan yuusuf maxamed aabe cabdulaahi maxamed guraaw iyo hooyo umayma macalin aadan iyo waxay yidhahdeen maxamuud ibraahim xuseen waarow iyo maxamuud xikam sheekh cabdiraxmaan iyo sulaymaan xasan cabdi iyo umaana cabdulaahi biilow iyo bayaan cali aadan iyo faadumo xikam sheekh cabdiraxmaan waxa ay dhammaantood hambalyo aroos oo farxadle ay gaarsiinayaan xikam cabdulaahi maxamed guuraaw iyo caddey xasan yuusuf maxamed aadan oo arooskoodu uu ka qabsoomo bay yidhaahdeen kow iyo labaatankii bishan agost magaalada muqdisho degmada dharkeenley isku waara ubad kheyr qabana ee eebbaheeda kala siiyo ayayna leeyihiin aamin ayaa lena aamiin ayaanu leenahay ibraahim ow dhambaalkan waxaa diraya dadka kale ah nimcaan jaamac maxamed iyo shiine jaamac maxamed maxamed cali caalin iyo sacad maxamed daahir cali aadan maxamed aamine aadan maxamed khadar saleebaan maxamed iyo nimco muuse maxamed maxamed ciise maxamed shiine cali maxamed dhammaan reer maxamed diiriye oo isku duwan baa la yidhi waxay jecelyihiin inay tahaniyad kaliya laab ah ay gaarsiiyaan ibraahim ciise maxamed iyo marwadiisa ubax aadan oo ay gabari ugu dhalatay magaalada burco labaatankii bishan agost ducaduna waa xaggiinna baa la yidri waxaanu leenahay gabadhaasi oo aanan magaceeda la soo sheegin adeer noqo tii dalkeeda diinteeda iyo weliba nafteedaba anfacda aamiin heesta kale een dhegaystayaasheenna u soo qabanayno aadmiga waa kii kulmee ayaamuhu weli may idlaan qalbiga iga aamin baxay anoon ooridiisa noqon allo wahayna kala irdayn yaa salaam waa ereyo cajiib ah daandureyo waa heestii jacaylka udugii isgaaray waxaa ku luqaynaysa fanaanadda yurubkeeyo jacaylka udugiisgaray ilqaabadkiyo jamaalka nuurka miyaan nasqarar ildoogsiga meel kale ku imaan qaba jacaylka udugiisgaray abadkiyo jamaalka nuurka miyaan nasqarar indogsiga meel kale ku imaan qaba farsano caashaqan dhidibaynay hadduu calaftiga ambiyey anaa eedaa iskale calafka rabbi baa qorna anaa eedaa iskale calafka rabbi baa qorna farsano caashaqan dhidibaynay hadduu calaftiga ambiyey anaa eedaa iskale calafka rabbi baa qorna anaa eedaa iskale calafka rabbi baa qorna adnigu waa kii kulme ayaamuhu weli way idlaan qalbiga iga aamin baxay anoon oridiisa noqon allow hayna kala iridhay rabow hayna kala iridhay allow hayna kala iridhay rabow hayna kala iridhay admigu waa kii kulme ayaamuhu weli may idlaan qalbiga iga aamin baxay anoon oridiisa
waa hagaag waxaan filayaa in aad ka wada hesheen heesta jacaylka udigii isgaaray iyo codka fanaanada yurubgeeniyo markaana aan dib ugu laabanno dhambaaladii aad inoo soo dirteen dhambaalka gacanteeda ku jira waxaa diraya dadka kale ah maxamed abuukar caseyr cabdifataax nuur saneeye cabdulqaadir maxamed yuusuf balaag axmed abuukar qoorgaab iyo maxamed nuur cabdi xuseen jubba yuusuf sheekh ibraahim laabsalaax iyo liibaan saalax liif bashiir kheyrshe nuur iyo yuusuf abuubakar ibraahim bakistan ibraahim cali nuur iyo cismaan cabdalle cismaan iyo dhammaan bahda raadiyo jowhar ee magaalada jowhar saaxiibayaal waan idin salaamay waxaan ay tahay niyad dhalasho ay u dirayaan ismaaciil sheekh ibraahim xamari iyo jamiilo cabdalle sheekh oo ay gabari ugu dhalatay isbitaalka magaalada jowhar gabadhaas oo loo bixiyey leyle ismaaciil sheekh waxaan eebbe uga baryaynaa inay leyla noqoto tii soo barbaarta diinteeda dalkeeda iyo dadkeedaba anfacda aamiin waa tahay dhambaalkana waxa uu nuur naga soo gaaray hooyo seynab baashe cabdulaahi aabe maxamed daahir siciid iyo maxamuud maxamed daahir xaaskiisa iyo caruurtooda axmed maxamed daahir xaaskiisa iyo caruurtooda yaasiin maxamed daahir xaaskiisa iyo caruurtooda cabdisalaan maxamed daahir siciid maxamed daahir nimco maxamed daahir sayfeed iyo caruurteeda iyo muna maxamed daahir iyo zahre maxamed daahir seygeeda iyo caruurtooda iyo waxa ay yidhaahdeenna hooyo seynab baasha cabdulaahi waxaana ay dadkaas jecel yihiin inay ah, tahniyad gaarsiiyaan cali caydiid jaamac iyo marwadiisa xaawo ducaale waxaan filaynaa inay idin dhegeysanayaan waa tahay markanna waxaa gacanteeda ku soo dhacday ibraahinow tahniyad dhalasho waxaana diraya dad badan oo aad taqaano oo ay ka mid yihiin sahre cabdi axmed jamaal axmed cismaan caashe ibraahim aadan ibraahim xasan daandurey oo adiga ah annaha iga reeba nuur xasan nuur iyo jaamac buulle jaamac jaamac farasle sahre ciidle nuur iyo asxaab kale oo kale ah deeqe yuusuf shire leyle sheekh aadan iyo aadan maxamed salaad dhammaan dadkaasi waxa ay tahniyad dhalasho ay hawada u marinayaan baa la yidhi kaafiye maxamed xasan iyo maxamed xasan guudle oo ay gabadh ugu dhalatay magaalada shikaago ee dalkan maraykanka gabadhaasi waxaa loo bixiyey amiira amiira adeer noqo tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin waa hagaag haatan aan ku yara nasanno daanduray oo kaalimihii heesaha waxaan dhegeystayaashu u soo qabannay hees uu ku luqayo fanaanka cawaale aadan
Hoy, daruura onkoday arooskaagiyo cirkayba fura omoskii tiro doogii engegay Uu, arad baxo daruura onkoday arooskaagiyo daruura onkoday arooskaagiyo cirka iba fura tomoskii tiro dogii engegey uu arad baxo alla barigii iyo ducadadii badan ebow lahayd waa lagu aqbalay ahaa ahaa ebow lahayd waa lagu aqbalay ahaa waa lagu aqbalay daruura onkoday arooskaagiyo daruura onkoday arooskaagiyo cirka iba fura omoskii tiro dogii engegay uu warad baxo alla barigii iyo ducadani ebow lahayd waa lagu aqbalay ahaa ahaa ebow lahayd waa lagu aqbalay ahaa waa lagu aqbalay waraxdii arlada iftiinaysa iyo waraxdii arlada iftiinaysa iyo dayaxa ilays isu jiibiyo dayaxa ilays isu jiibiyey qoraxdii arlada ifinaysa iyo qoraxdii arlada ifinaysa iyo dayaxa ilays isu jiibiyo dayaxa ilays isu jiibiyey Oho, oho, oho. Oho, oho. Oho, oho, oho. Qabadii badan ayahooda maqan anidiyo waqtiga ka dhexeegaya indhihii kalgacal isu daawaday indhihii kalgacal isu daawaday nabadii badan ayahooda maqan anidiyo waqtiga kadhexeegaya indhihii kalgacal isu daawaday indhihii kalgacal isu daawaday indhihii kalgacal daruura onkoday arooska iyo daruura onkoday arooskaagiyo cirka iba fura oo mooskii tiro gogii engegey uu warataxo alla barigii iyo ducadadii badan ebow lahayd waa lagu aqbalay ahaa ahaa ebow lahayd waa lagu aqbalay ahaa waa lagu aqbalay daruura onkoday arooskaagiyo daruura onkoday arooskaagiyo cirka iba furaa
waa tahay heestaasi iyo codka macaan ee fanaanka cawaale aadan haddii aan intaasi ku dhaafno haatanna waxaa gacanteeda ku jirta dhambaal hambalyo aroos ah waxaana diraya dadka kale ah hooyo jilicay jiinow iyo hooyo shawri bashiir jimcaale luula cabdulaahi fiidow iyo daahir xuseen maxamuud maryan xuseen maxamuud oo ku nool baa layidhi dalka sacuudi carabiya iyo maryan cabdulaahi fiidow waxaa kale oo ku jira dadka hambalyadan diraya sadaam cabdi cumar maxamed cusmaan saalax maxamed cabdulqaadir iyo xuseen maxamed jimcaale xuseen caddi iyo asxaab kale oo fara badan waxaana hambalyo aroos oo farxad leh ay hawada u marinayaan arooskii iyo aroosadda oo kale ah maxamed xuseen maxamuud iyo aamina cabdulaahi fiidow waxaanu leenahay aamine iyo maxamed noqda kuwii isku waara oo ubad kheyr qaba kale hela aamiin waa tahay nuur bal noo soo qabo heesta ugu dambaysa waayahay daandurayo waxaanu markaan dhegeystayaasha aan u ciyaari doonaa qaraamigii iyo heesihii waayowaayo iyo jalaaliyow
Yeah.
waa tahay barnaamijkeenii hambalyada iyo heesahana dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa waa ibraahim xasan daandurey
iyo nuur xasan nuur buqaare oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
heesta macaan iyo barnaamijka hambalyada iyo salaamaha oo ay wadajir noogu daadihinayeen ibraahim xasan daandurey iyo nuur xasan nuur nuur bukhaari iyo bashiir abikare oo dhinaca kale ee soo saaridda qayb ka ahaa iyo anigoo ah jamac farsado dhammaan bahda v o a waxaan idin leenahay tan iyo idaacaddeenna fiidnimo ismaqal dambe oo xiise leh